aan ku bilownay ciidanka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ammaanka madaxda ugu sarreysa dalka madaxtooyada iyo xarunta baarlamaankaba kala wareegay ciidamada admis ee howlgalka midowda afrika ee soomaaliya oo goobahaasi soo ilaalinayay tan iyo laba kun iyo toddobadii guutada toddobiidabaatanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa la arkayey iyagoo la wareegay ilaalada madaxtooyada taas oo si rasmi ah u soo gebagabaysay in ka badan lix iyo toban sano oo ciidamada admis ay gacanta ku hayeen amniga villa soomaaliya iyo madaxda ugu sarraysa dalka tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda soomaaliya ay amniga dalka oo dhan ogala wareegayso ciidamada admis oo lagu wado in dhammaadka sannadka soo socda ay si dhammaystiran uga baxaan dalka oo dhan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo toddobaadkan ka hadlay munaasabad loogu dabaaldegayey siddeetan guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha iyo dadaalka dowladda ay kula wareegayso mas-uuliyadaha amniga ee dalka oo dhan oo kalsooni weyn uu ka muujiyey maadaama xilligii walaalaha ka socda african unionka ee amniga nala sugayey xilligoodii haatan uu gebagabo soo marayo oo muddo sanada kadib dalkani uu ka dhammaanayo howlgalkii mxuu horkacayay ururka midowda africa hadda soomaali ayadaa iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa la ysaga dhex baxayaa markaan waana lala soo gaarsiiyey meel waa midda aan lahaa dowladna looma dhisi karo annagaa dhisanayno waanala kaab waa nala soo kabay inaan degno dowladdii ka fikirno meel aan dowladdii uga fikirno dowladdii ku lahaano aan soo gaarno waana la soo gaarsiiyey waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowda africa iyo beeshii caalamka ee garab istaagtay ee kaalmaysay ee dhinac walba ku kaalmaysay waa mahadsan yihiin waxaan u diyaargaroobo haynaa diyaargarow adag ugu jirnaa inaan maxaan ku idhaahdaye aan amnigana la wareegno annagoo ayagana aad ugu mahad celinayno aad iyo aad ugu mahad celinayno ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas afrikaanka maanta sida in badanba idaacadaha beryaan laga sheegay waa taariikhda jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horraysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi ah aanay ilaalinaynin oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha muxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga soomaaliya cadowgu cadowgu in badanoo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yidhaaho waa beentood iskuma filna mana muxuu ahaye mana ishana karaan oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa waan garanaynaa xeeladahooda laakiin kalsooni buuxdaan qabnaa wiilasheennaan ku kalsoonnahay ciidamada qalabka sida nooc kasta ay yihiin in ay in ay qaadi karaan mas-uuliyaddaas horena way usoo muujiyeen haatanna way u taagan yihiin cadowgana weligiiba hase soo hambaabulo meel tegi maayaan leenahay haddaba maxay dowladda soomaaliya uga dhigan tahay tallaabadii ciidamo soomaali ah ay amniga villa soomaaliya lix iyo toban sano kadib kagala wareegeen ciidamada admis awoodsee ma u leedahay in si dhammaystiran ay amniga dalka oo dhan ula wareegto ayaan weydiiyey axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka
run ahaantii dowladda soomaaliya guul ayay u tahay shacabka soomaaliyeedna laftirkeeda guul ayay u tahay in ciidamo la helay awood u leh in ay amniga ilaaliyaan madaxtooyada taasoo mustaqbalkana keeni karta in xarumaha kale oo muhiimka ah ay ilaaliyaan markasta laguma tiirsanaan karo ciidamo shisheeye marka guul ayay uga dhigan tahay guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo dowladoodaba
waa gartay marka tallaabadan ciidamada soomaalida ay kula wareegeen amniga madaxtooyada iyo ilaalada madaxda iyo xarunta baarlamaankaba waxay qayb ka tahay qorshe uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in ilaa dhammaadka sanadka dambe ay doonayaan in ay kagala wareegaan ammaanka dalka oo dhan ciidamada amisom marka awood ma u leedahay dowladda soomaaliya in si dhammaystiran ammaanka dalka oo dhan ay kala wareegto howlgalka admis
run ahaantii walaac waa ka jira haddii ciidamada admis baxaan dowladda soomaaliya ma la wareegi kartaa ammaanka dhan oo ayagoo ka hortegaya dhibaatooyinka ay ku wadaan ee al-shabaab iyo isku dhacyada qabaa'iladee dhammaan markii la fiiriyo walaac wuu jiri karaa ha yeeshee dowladda soomaaliya waxaa moodaa hadda sanadba sanad sanadyadii ugu dambaysay in ciidamadeedu ay dhismayeen marka la fiiriyo amniga caasimadda oo aada u soo hagaagay counterterrorismka laftirkooda oo markaa fiirido al-shabaab oo hadda xarumado xarumahoodii lagu duqaynayo xarumo badanoo dowladdu ay kala wareegtay al-shabaab iyo daciifnimada ku timid kooxdii kasoo horjeeday marka la fiiriyo hubkii oo laga qaaday daynacafintiiyo dalkii iyo ciidamadii dhaqaale loo helayo runtii waxaad moodaa in ay waktiba wakti ka soo raynayso ayeshee lagama inkiri karo inuu jiri karo walaaca halkaas ma gaarsiisan tahay inkastoo aan isleenahay waxaan waxay ahayd in dowladda soomaaliya ay ka shaqayso waktigii la gaaray heshiiska in admis ay baxayso ama ha noqoto shantii sano lasoo dhaafay wakti badan lama haysto laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay u tababari doonto ciidamadii maamuli lahaa kastamyada iyo meelaha frontiga ah oo ay joogaan atmis hadda labadaasba inay awood u yeelato oo laisku diyaariyaan rajaynaynaa
waa gartay marka si dowladda soomaaliya ay ula wareegto amniga dalka oo ay kala wareegto howlgalka admis oo soo bilowday laba kun toddobiyo tobankii maxaa la gudboon oo maxay tahay hadda inay diiradda saarto oo ay dardar geliso si ay arrimahaasi u suura galaan
saddex wax amniga iyo xasiloonida soomaaliya waa u muhiim iyo dowladda awooddeeda midda koowaad waxay tahay siyaasadda gudaha oo laga heshiiyey heshiis waa la yahay laakiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay sameeyaan s s r ka isku dhafka ciidamadoo kale in laga sii shaqeeyo oo si baraleela loo sii shaqeeyo laba furimoodaa jirta furino waa meelaha dhaqaalaha sida dekeda aeroboorka iyo xarumaha dowladda u muhiimkaa military ma waardiyey karo in loo tababaro booliis kastamyadaas ilaaliya sidoo kaleta ciidamada danab in la xoojiyo oo furimaha dagaalka oo ay ku jiraan atmis maanta in ay kala wareegaan marka in dowlad waa fahmi karnaa waxaa weeye dowladdii oo dhismaysa iyo atmis oo baxaysa caqabad ay imaanaysa laakiin mar kastaba in loo diyaar garoobo ciidamo cusub hadda dowladda ay ku dhawaaqday runtii wax fiican ay ahayd ilaa afartan kuna in la qoro laakiin isku dhafkii ciidamada maamul goboleedyadii national issuega in la xaliyo oo howlgallada socdana howlgallo qaran laga dhigo taasu waxay u sahlaysaa in ay soomaaliya ama dowladda soomaaliya wasaaradda difaacu iyo hay-adaha nabad sugidda iyo waxaasoo dhan inay warbixinadii kala qaadaan si aan cadowga usoo dhex gelin ugana faa'iidaysan marka dhismaha ciidamada in wakti la geliyo oo la kala saarsaaro yani ama guutooyin qaybo sakshanada ay kala yihiin sida booliiskio dhinac loo tababaro iyo militarigii loo tababaro inay qolooyinka kala wareegaan kaasi wuxuu ahaa axmed kaboole oo ah khabiir falanqeeya arrimaha amniga oo qadka telefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan dalka britain dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo